halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idinaynu kuwooda ugu waaweyn wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya oo gaaray dalka eritariya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ah oo aan idhaahday wafdi horudhac u ah shirka golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaga furmaya magaalada baydhabo oo maanta gaaray magaaladaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo furay shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka maka ciidamada qalabka sida oo saakay toogatay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya xarunta al abuurka jaamacadda jamhuuriya oo lagu daafuray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka golaha aqalka sare oo ansixiyey xubnaha madaxa bannaan ee guddiga dib u eegista dastuurka wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo maanta gaaray deegaanada sabiib iyo caanoole ee gobolkaasi iyo diiwaangelinta codbixiyaasha golaha deegaanka degmada buur saalax ee gobolka mudug oo si habsaamile kaga socota halkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan ayaanu awada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa isniin talaada ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ayaa caawa idiin waramaya kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ah ayaa waxaay safar ku tageen wadanka eritereya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta ka degay caasimadda wadanka eritereya ee asmara halkaasi oo uu kulan markaasi kula qaadan doono madaxweynaha wadanka eritereya asiyaasa fawargi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweyn ballaaran halkaasi lagu soo dhaweeyey iyada oo garoonka diyaaradaha magaalada asmare uu kusoo dhaweeyey madaxweynaha wadanka eritereya asiyaas afawarge madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana dalkaasi eritereya u gaaray safar shaqo oo laba maalin ah isla markaasina waxa uu halkaasi muddada uu ku sugan yahay uu kulan uu kula qaadan doonaa mas-uuliyiin kala duwan oo markaa ka mid ah mas-uuliyiinta dalka eritereya ugu horeeya madaxweynaha wadanka eritereya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa tira saddex jeer ah waxa uu safar uu ku tegayaa dalka eritereya tan iyo markii loo doortay talada soomaaliya shan iyo tobankii may dowladda eritereya ayaa waxay ka mid tahay dowladaha xiriirka wanaagsan uu kala dhexeeyo soomaaliya xilligan waxaana ay ciidamo u tababarta soomaaliya waxaa jiray dhowaan cutube ka tirsan ciidamada soomaaliya dhalinyaro loo diyaarinayo oo tababar ahaan loogu qaaday wadanka eritereya geesta kaleetana diyaargarowgii ugu dambeeyey ee shirka golaha wadatashiga qaran ayaa ka soocanayo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana magaaladaasi gaaray wafdi horudhac u ah mas-uuliyiinta ka qeybgalayo shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdiga maanta magaalada baydhabo gaaray waxaa hogaaminayay agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya doctor xuseen sheekh maxamuud waxaana lagu soo dhaweeyey magaalada baydhabo halkaasi oo uu ka furmi doono shirka golaha wadatashiga qaran agaasime xuseen ayaa uga mahad celiyay agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed cabdifataax maxamed cabdiraxmaan madaxda kale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada koonfur galbeed sida ay ugu diyaargaroobeen martigelinta madashan iyo soo dhaweynta diiran ay u muujiyeen isaga iyo wafdigiisa shirka golaha wadatashiga qaran oo ay kasoo qeybgeli doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamsa cabdi barre madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa maalmaha soo socda ka furmi doono magaalada baydhabo halkaasi oo laga anisan doono arrimaha wadahadalada iyo heshiisyada golaha wadatashiga qaran iyo dhamaystirka arrimaha federaaleynta dalka geesta kaleetana haddii aynu fiirino korriinta uusan maanta magaalada muqdisho ka ambabixin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu furay shirka qaran ee waxbarashada dalka maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan dhammaystiraya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta daafuray shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka isagoona madaxweynuhu tilmaamay inay dowladdu ka go-an tahay dib u nooleynta mideynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada ee dalka shirweynahan waxbarashada ee dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo shan maalmooda waxaana maanta shirkan ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul ku-xigeenka dalka wasiiro ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada labada gole iyo marti sharaf kale ugu horeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir oo shirkan daafuray ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladaha kala duwan ee waxbarashada dalka
waxaan aada ugu mahad celinayaa guddigii qabanqaabada oo shaqo weyn habeen iyo maalinba u soo jeeday qabtay maalmaha soo socdana waan idinla joogi doonaa anigana waxaan ka mid ahay dadka doonaya inay wax badan ka bartaan dhaxalka aada haysaan iyo gardaadinta aada fidinaysaan aada iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina dulqaadkiina wakhtiga aada soo bixiseen wakhti badan baynu isu heli doonaa maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa ee goobtan ku sugnaa ayaa dhankooda ka hadlay waxbarashada dalka waxaa ka muuqata hogaamin qiraysa in laga soo bilaabo taariikhdii hore la ogaado tataagan kabacda ayaha laga tashado raggii toddobaatameeyadii tacliinta gacanta ku hayay midhahoodii halkan ay fadhiyaan oo wasiir aadan ragguu soo saaray wasiir faarax iyo madaxweynaha ka mida iyo goodax iyo ragga halkan fadhiya
gunaanadkii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dul istaagay qorshaha dowladda ee baahinta adeega waxbarasho oo taya leh iyo xaqiijinta manhaj mid ah oo qaran oo wax lagu barayo ubadka soomaaliyeed ayaa xusay in la shaqaalaysiin doono toban kun oo macalimiin soomaaliyeed ah si kor loogu qaado fursadaha waxbarasho ay heli karaan muwaadiniinta soomaaliyeed
dadkii soo tartameen oo hadda muxuu ah uu socdo shaqadeedii socoto mar dhow lasoo caymi doono saddexdaas kun tababaraa la gelinayaa haddana dowladdu fursad kale oo tababare ay furay inay wax bartaan sidii ay ardayda wax u bari lahaayeen iyo sidii ardada u qaabayn lahaayeen waa bilow waa bilow yar laakiin waa bilow baraku waa bilow fiican maxaa la dhihi jiray waa dhibic biyaa laakiin dhibicdaasi haddaanan aqoonsan oo aanan maxaa ku faanin oo aanan laxa jeclaysan badda dhanna ma aqoonsanin haddaanan dhibicdaas aqoonsan marka dhibicdaas muhiimadda ay leedahay waa muhiimaddaas dowladda brioritiskeeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxbarashada in la hagaajiyo waxaan rabaa halkan inaan dib ugu noqdo soomaaliya maanta fursaday haysata madaxweyne bahda waxbarashada ka soo jeeda oo weligiis waxbarasho maana wax kale aan ka soo shaqayn ra-iisul wasaare sidoo kale ah oo asigana waxbarashada maahan wax kale aanan ka soo shaqayn wasiir tacliimeed oo asaguna noloshiisa dhan wuxuu yaqaanaba oo ka soo shaqeey ay tacliinta tahay hadda maanta haddii ay tacliinta soomaaliya aan rukumada u dhigi weyno cudurdaar miyaana laga aqbalaya meelaha kale gaabis waa ka keeni karnaa laakiin muddada aan haysanno shaqo u qalanta iyo ka badan inaan qabannaana laga rabaa waana waana qabanaynaa ilaahay idinkiis maxamed cabdiraxmaan xasan warbahinta dalsam muqdisho aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamed cabdiraxmaan xasan dhinaca kale wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa maanta gaaray deegaanada sabiidi caanole ee gobolka shabeellada hoose sida uu amuurtan ku soo diray waryahayaga ibraahim mayow
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo uu qayb ka ahaa taliyaha boliiska koonfur galbeed ayaa maanta gaaray deegaanada sabiid iyo caanoole ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga guddoomiyaha u socday kormeerka xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka ayaa waxaa deegaanka ku soo dhaweeyey guddoomiyaha maamulka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar ee sane guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiishii kale ee la socotay ayaa ugu horreynba kormeer ku maray dhammaan qaybaha kala duwan ee deegaanka iyo xarumihii ku burburay dagaaladii halkan ka dhacay ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay wafdigan deegaanka ku soo dhaweeyey guddoomiyaha maamulka deegaanada sabiid iyo caanoole maxamed abuukar guddoomiye booqashadaadii waa ujeedaa xaaladda maadaama sida ay tahay warbixineedan hore noogu haysay xaruntan hadda waa ujeedaa waxaan hadda xataa waxaan bixinaa dadka deegaanka meesha keliya biyaha ay aroortaan waa halkan maanta aad taagan tahay oo deegaanka biyo ahaan loo siiyo ceelasha biyihii oo ku yar biilahaan ka jirto xagga wax soo saarkii oo xaaladda maalmahan dambe oo aad iyo aad u daciifayso xaaladaha amniyo ayadana waxyaabo badan ay soo mareen ma lahan goob caafimaad ma lahan goob waxbarasho ma lahan police station sidaan ebel buu garabna aan kaaga baranay ilaahay ka sokow waxaan kaa rajaynaynaa in garab naga siisid in xaaladahaas maanta oo naga saacidido sidaan aga baxi lahayn sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya gaashaanla sare cabdi ibraahim jaamow cabdidheere iyo taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar gaashaanle dhexe nuur farey iyaguna waxay faahfaahin ka bixiyeen xaaladda amni ee deegaanka iyagoona taliyaha booliiska koonfur galbeed uu sheegay in deegaanka la keeni doono ciidamo booliis ah oo kaabaya kuwa daraabiishta koonfur galbeed guddoomiye kusoo dhawow meeshan waxaa ka jirto biyola'aana ka jirto xaalad caafimaadaha ka jirto gargaad raashin la'aanay dadkan qabaan waxa ugu muhiimsanna waxaa waa maadaama webiga uu guran yahay caafimaad iyo biyola'aan bini'aadamku wuxuu macnaha fadhiisan karaa ama u hadli karaa markii caafimaad uu helo biyo la caban oo helo waxa ugu muhiimsanoo waxaan ku yidhi haddana maanta in mar intaan soo socona dhowr maraan biyo cabno biyahaas haddaanan heli lahayn aan naftu qabsanayna sooma gaari lahayn halkaan marka guddoomi waa mahadsan tahay waa dareemaa waxaad meeshaan u timaaday oo weliba dee waqti deg deg aad noogu soo gaarto waxaa waaye deegaankan baahida ka jirto inaad qaybeyn ku samayso waanan rajaynaa waqti dhow inay taakulayntaada ay soo gaari doonto oo hay-adaha shaqada ku leh iyo maamulkaaga iyo madax iyo koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba inaad intaad u qayliso ciidan iyo maamul baahida meeshan ka jirta oo aad u gudbi doonto aad iyo aad oo mahadsantahay guddoomiye kusoo dhowow deegaankaaga mar labaad halkan maanta waxaan u imaanay maxad celin iyo bogaadin iyo dhiirigelin ciidanka iyo maamulka ayaan halkan idinku imaanay waan la soconaa ayaan dhoweed kooxaha khawaarijta ah inay halkan isku soo dayeen ay qaraxyo ku soo weerareen ujeedkooda ma ay ahayn inay qaraxyadaas keliya ay halkan ku ridaan isaga laabtaan ma ahayn waa loo diiday waxaan u mahad celinaa geesiyada u diiday ciidankeena xoogga dalka iyo daraawiishta booliiska halkan fadhigooda uu yahay iyagoo isku duuban ayaan u mahad celinaynaa halkan ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in deegaankan sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu hergelin doonaan xarumihii ku burburay dagaaladii halkan ka dhacay isagoona si guud uga mahad celiyey ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaankan waxaan rabaa si gaara shacabka ku nool deegaankan sabiidi caa noole ee degmada afgooye iyo maamulkiisa iyo ciidankiisaba inaan ugu hambaliyeeyo iskuduubnida iyo dadaalkii ay ku bixiyeen khawaariijtan hadafkoodii inaysan ka gaarin deegaankan wax kastoo ay sameeyeenba in maanta deegaanku waa xasiloon yahay ciidankii ay gacanta ku hayaan shacabkii ay ku nool yihiin maamulkii uu dhex joogo waxii dhibaataha gaarayna waxaan ballan qaadaynaa in dib loo dhisi doono isbitaaladii ay qaraxyada ku dumiyeen sidaad dareemaysid al-shabaab markaad fiiriso dalkan dhibaatooyinka ay ku hayaan
codkaasi wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii habeen ood caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho nabadgelyo
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel